waa dhab inaan xaalad adag ku jirno waa dhab inaan duruufo adag ku jirno waa dhab dhaqaalaheena inuu xun yahay uusan fiicnayn oo u dhutiyo waa dhab in wasaaraddeenna maaliyaddu ay ka daba socoto o ka daba ordayso canshuur aruurintii waa dhab dad qaar aynaysan fahamsanayn canshuurta macnaheeda canshuurta macnaheedu waxa weeye waa qofka dowlad raba canshuur waa inuu bixiyo canshuur la'aan macnaheedu waxa weeye waa dowlad la'aan haddaadan canshuur bixin macnaheedu dowlad fiican ma helaysid waa xaqiiq in hay-adaheena dawliga ah aysan ay jilicsan yihiin oo tacabaan ay yihiin waa xaqiiq waa xaqiiq inaysan ammaano jirin oo dad naga mid ah ay musuq maasuq ku kacaan waa xaqiiq weeye waa xaqiiq in aamin darro ayna hayso oo qolooyinka shabaabka ah naloo soo diray inay ummadda soomaaliyeed ee lugaha qabtaan oo ay u diidaan ummadda soomaaliya inay la xisaabtamaan caalamka waa xaqiiq weeye intaas iyadoo ayna haysato dadka soomaaliyeed duruuf kasta ay ku jiraan dhib walba ay ku jiraan waa dad ad adag